maamulka magaalada cadisababa ee dalka etoobiya ayaa mas-uuliyiinta dowla deegaanka soomaalida ku wareejiyey deeq soddon iyo shan gaari ah oo waday raashinka noocyadiisa kala duwan oo qiimo ahaan dhan boqol milyan oo bir iyadoo deeqdaasina la gaarsiin doono dadka deegaanka ee ay abaartu saamaysay wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixinta nooga soo diray jigjiga iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida ay kulamo la yeelanaysay hay-adaha deeqbixiyaasha caalamiga ah ee ka howlgala dowladdeegaanka soomaalida islamarkaana u soo bandhigaysay sidii ay hay-aduhu doorkooda uga ciyaari lahaayeen abaaraha ka jira dowladdeegaanka soomaalida waxaana maanta soo gaadhay caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga mas-uuliyiin ay horkacaysay maayarka maamulka magaalada adhisababa marwe adhaanaj ababe kuwaasoo soo gaadhsiiyey deegaanka deeq soddon iyo shan gaari oo ah raashinka noocyadiisa kala duwan islamarkaana lacag ahaan ku kacayso boqol milyan oo bir taasoo la rabo in la gaadhsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan dowladdeegaanka soomaalida haddaba axmed yaasiin sheekh ibraahim waa wasiirka xafiiska maarinta khataraha musiibooyinka dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna idaacadda v o a uga warbixiyey deeqdan ay ka heleen maamulka magaalada adhisababa iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdaasi waa deeq raashinka noocyadiisa asaasiga ah ee isugu jira waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa kamid a sokorba kamida beriis dhiiga caano bur timir waxyaalahaas oo adun kolley quutu daruuriga ah deegaanka laga isticmaalaa qiim ahaan waxay dhan tahay boqol milyan oo bir marka waa deeq ay inoogu deeqeen maamulka adhisababa si wax loogaga qabto dhibaatooyinka ka dhashay maarata abaaraha deegaanka ka jira marka deeqdaas maanta lasoo gaadhay waxaa deegaanka soo guddoonsiisay maayarka magaalada adis ababa goobaha horta abaarta si guud toban gobol oo kamida deegaankay saamaysay siyaabo kala duwan bay u saamaysay oo waxa weeye saamaynta isku wada mid ma aha waxaa jira goobo sii daran iyo goobo maaragtay hadda mudaniyaafoo yihiin laakiin marka dee la eego mustaqbalka maaragtay saddex bilooda hadda jiiraalahoyna sugaysa iyaga laftoodu kolley saamayntu ay lamid noqon doonto kuwa kale markaasa goobaha ugu daran haddii la yidhaahdo la gaarsiin doono waxaa kamid ah yani gobolada shabeelle afdeer daawa liibaan baraxay doolo maaragtay nabab eran yani goboladaas deegaamo kamid ah jarar sidoo kale yani deegaamo kamid a oo waxaa jira maaragtay hotspots oo aan isdilin hadda weli gulnagul yihiin dhinaca abaarta marka la eego xagga daaqa xoolaha iyo marka la eego xagga biyaha sidoo kale wasiirka ayaa waxaan wax ka weydiiyey xilligani heerka baaxadda abaarta deegaanka ka jirta ee ilaa iyo hadda jawaabaha laga bixiyey waxa uuna yidhi
wallahi baaxadda abaartu aad bay u ballaaran tahay waxaana sii adkaynaya iyada oo roobkii dayrta uuna ka diin guud ahaanba deegaanka uuna ka diin gobolada qaarkood gugii kasii horeeyey uuna si fiican u helin marka markii dhinaca la eego waxa weeye abaarta baaxad bay leedahay dhinaca kale waxa weeye iyadana sii adkeynaysa waa saamaynta ay saamaysay guud ahaanba deegaanka marka laga reebo gobolka city way wada saamaysay dadaalada aan samaynay waxaa kamid ah maaragtay muddo laba bilooda hadda biyo dhaan baa socday inka badan toddobaatan iyo sideed degmo waxaa ka socda biyo dhaan baa ka socda si maalinla ah baa dadka loogu dhaamiyaa waxaa sidoo kale socota cunto qaybintii baa socota oo cuntadii reliifka ahayd reliifka ay keeni oo iyada lafteeda waraag wareegii shanaad wareega qaab hadda u dhamaaday kii shanaadna hadda la bilaabay xafiiskan aan hadda anagu joogno oo isaguna si joogta u geeya meelaha aan cuntada reliifka ahelin isaguna cunto geeya walow uusan macnihii daboolin guud ahaan baahida waxaa sidoo kale socdaa qaybinta calafka xoolaha oo laba maro kala duwan aan qaybinay dhinaca kale waxaa jirta degmooyinka waxaa amar lagu siiyey inay joog inay hakiyaan mashaariicda horumarinta inay hakiyaan oo wixii resource ay hayaan ay ujeediyaan dhinaca abaaraha ay ujeediyaan kajawaabista abaaraha sidoo kale waxa weeye hogaaminta deegaanka oo dhan waxay ku deeqeen mushaharadoodii bay ku deeqeen ugu yaraan hal bil marka waxyaabahaas oo dhan dadaaladaas oo dhan baa socda waxayna magaranaysaa hadda waxaa noo maqan calaf xoolo aan rabno in wareegii saddexaad in aan qaybino oo aan ku hagaajin doono insha allah meelahaasi aan xaalafku ku badan yahay oo deegaanka qa- meelaha qaarkood xaalaf badan baa ka jira meelana qa- daaqida weli kusii dambeeya Eh, sidoo kale waxaan hay-adaha caalamka ee deegaanka ka hawlgala aan ka codsanay inay eh, mashaariicda ay ka fulinayeen deegaanka inay dib u eegis ku sameeyaan si ay suuragal ugu noqoto inay ka qayb qaataan eh, gurmadka loogu jira abaaraha Eh, marka arrimahaas oo dhan baa socda isku soo wada duubo xilligan oo ay ka jirta deegaanka abaar daran ayaa deeqdan ka timid maamulka magaalada adhis ababa ee la gaarsiinaya dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanka ku dhaqan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli deegaanka ay ka jiraan abaaro daran islamarkaana dadka ay baahi weyn u qabaan gargaar maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
Direct from Washington, the voice of